bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wالsalaaةu wالsalaam عlىa mxamedi وعlىa aalihi وaصaxbihi aجmaciin ugu horeyn allah ayaa mahad iska leh subxaanaه wa tacaala mahadcelinta allah kadib waxaan rabaa dhowr arrimood oo taagan oo ayaamahan dambe ama puntland ha ahaato ama caasimada garoowe ha ahaato ka dhacayay inaan kelimad ka iraahdo arrimahaasina waxay kale yihiin haddaan usoo laabto tan caasimadda aan ku hormaro ayaamahan waxaa soo batay dilkii oo sidaan ognahay bishaan maanta dhammaanaysa ilaa afar dil ayaa ka dhacay magaalada garoowe iyo agaarkeeda sidoo kale waxaa aada usoo batay dhallinyaradii dadka boobayey oo wiilal iyo gabdhaba leh oo magaalada garoowe u dhashay oo dadkii boobaya waqtiga habeenkiiya sidoo kale waxaa aada iyagana looga cabanaya la ogyahay dhib badan geystay layrarkii soolarka ahaa oo la inoo ku deeqay dad boobaya oo bateriga kala baxaya ayaa iyaguna soo baxay arrinta kaloo aan raba inaan kelimad kooban ka dhaho iyadana waxaa weeye dagaalka ka jira magaalada gaalkacyo saddexda arrimoodoo hore marka iyo arrinta abaarta laftigeeda oo iyadana aan rabo inaan kelimad ka dhaho haddii laha idmo saddexda arrimood oo hadda caasimadda kusoo siyaaday ayaamahan dheeraadka ku ah oo dadka la laynaya ah arrin aan laga aamusi karin weeye waa jariima waa dembi waa burcadnimo qof muslima dhiiggiisa in la daadiyo iyadoo xaqdarro lagu daadinayo dunuubta ilaahay laga galo oo lagu caasiyo rabbi shirkiga kadib dembiga ugu weyn weeye naf aan dilkeedo xaq ahayn oo la gooyo oo la dilo afar dembi intaanu xusuusnahay wey inay ka badan yihiinna waa laga yaabaa ayaa magaaladan garoowe ka dhacay oo dil ah iyo agagaarkeeda dadka weliba dilkaa geystay taqriiban askartii dowladda bay ahaayeen oo iyada laftigeedu waa arrin mulaaxado ah oo nasiib darro ah marka sidoo kale dhallinyarada dadka boobaya oo weliba hadda wiilal iyo gabdho ka kooban oo hadda salaadii subax masaajidii laga aadi waayey oo ceshihii la lugeyn waayey oo dumarkii ay dhaqaaqi la-yihiin iyada laftigeedu waa musiiba waa burcadnimo kale oo awal waa jiri jidhay laakiin hadda waxaad moodaa fursad bay heleen intii hore camaliyaadkoodii ama weerarkoodii waa ka ballaariyeen sidoo kale dadka iyaguna dhacaya soolarada mar waa diindaro marna waa dadnimo xumo waa diindaro oo haddee waxaan ilaahay u bannayn oo xaaraan ah xoolo xaaraan ah ayay dhacayaan oo boobayaan marna waa dadnimo daro oo nalalkan ummaddo dhan baa ka faa'iidaysanaysa iyaga laftigooda waxbay ku leeyihiin kuwa xadaya waa dadka aan kala aqoon waxa ay leeyihiin iyo waxa mujtamacu uu wadaago ee maxaanku rahda ma kala garanayaan waxa aad leedahay waxaa ka muhiimsan waxa mujtamacu wadaago ilaa aynu qaadano dhaqan ama thaqaafo ah danta caamka ah iyo maraafiiqda caamka ah iyo waxa mujtamacu wadaago inaan leenahayna meel gaari mayno wixii horay dowladnimadeenna u burburiye bayna ka mid ahayd waxaa caamka ah la wadaago xoola in la ilaaliyo mudan inaan loo aqoon qof waliba inuu burburiyo wixii hore halkaa ina dhigay wey saddexda arrimoodba waa burcadnimo ilaahi lagaga cabsado in la joojiyo xilba ayna ka saaran dadka waxaa wada waxaan leenahay burcadnimadaas ama dadka leynaya ama dhallinyarada habeenkii dadka boobaya oo dilaya soolarada kuwa furanaya kulli burcadnimo wey ilaahay kaga cabsadeen ugu horeyn waxaa dadka ku tallaabsanaya ha ogaadeen inay jidho maalin ilaahay la horgeynayo ilaahayna uu kula xisaabtamayo subxaanahu wa tacaala oo dembiga adduunyada iyo xarig iyo ciqaabkay leeyihin hadday ka fikadaan kii ilaahay baysan ka fikanayn oo maxkamaddii ilaahay baysan ka fikanayn midda labaad shacabkii laftigooda xil baa saaran haddii shacabku uu u guntado oo dadkaa meel looga soo wada jeensado odayaashii iyo nabadoonnadii waxaa lagu mashquuliyey intaas garo iyo wax ishaya laakiin waxaysan fahmin oo ilaahay uusan fahamsiin ilaa iyo hadda war waxaan sidee uga hortegi karnaa war sidee wax uga qaban karnaa maalin walba midil baan xalinaynaa maalin walba fadhi baa loo loo fadhiyaa ama qisaas lagu wada hadlayo ama mag lagu wada hadlayo sidoo kale dadka soolarada boobaya laftigoodu iyaguna sidaasoo kale wey waxyaalahaas ilaahay ha lagaga cabsado dadka shacabka ana waxaa la rabaa inay meel uga soo wada jeensadaan xilka ugu cusli wuxuu saaran yahay dowladda amniga ilaalintiisa dowladdu iyadaa mas-uulka ah mujtamac walba meel degan laga waayi maayo qof faasid ah qof isagu aan ilaahay ka cabsanayn qof aan wax kale dan ka lahayn inuu boqo mooye dadkaa dowladdu iyagaa la rabaa inay qabtaan haddii amniga dowladdu ay ku filan tahayna weliba maamulkan la hadlayaa waa inay ku filaadaan hadday ku filaan waayaanna war ceeb maaha eh shacabka ha u yeerteen ganacsatada ha u yeereen odayaasha ha u yeereen culimmada ha u yeereen war wixii ku filaan weynay sidee yeellaa waa in la yidhaahda waxaan looma dulqaadan karo haddaan saa ugu jeedanno kulligeen waa halaagsamaynaa adduun iyo aakhiraba lucina aladiina kafaruu min bani israa'iila calaa lisaani daawuuda waciisa bni maryam daalika maa casow wa kaanuu yactaduun munkarka iyadoo la arkayo haddaan wax laga qaban oo sidaa loogu jeeto sidii reer bani israa'iil loo nacladay ayaan inaguna khatar ugu jirnaa lacnadaas inayna ku dhacdo ilaah baan ka maangallay subxaanahu wa tacaala waxaas iyo jaraa'imtaas dhacaysa mas-uuliyaddeeda waa wada leenahay waa in wax laga qabtaa oo war waxaan see wax looga qabtaa waa in loo soo jeensadaa dagaalka gaalkacayo dagaalkaasi waa dagaal xaaraana waa dagaal nasiib darra ah waa dagaal kolleyba joogsan doona intay goorigoor tahay ha la joojiyo oo dulmiga cidda weerarka wadda iyo maxaa sideeda hadday laba qabiil dagaalamaan ama laba kooxood mid walboo ka mid ah waana daalim waana madluum wax la ogyahay weeye waaga heshiis ogolaadaan maraa kadib tii heshiiska diidda baa eedda la saaraya laakiin inta ka horeysa cid waliba eedda waa leedah dagaalkaas ilaahay ha looga cabsado wixii dhacay waa dhaceen gaalkacayo waa isku dad waa isku dan waa isku waxbarasho waa isku caafimaad waa isku nabad ma kala maarmi karaan dadka reer gaalkacayood nabad waa in iyaguna waa inay gartaan waajib ka saaran ciddii kaloo awood kulena magaalada waxaa ka jira iyo dagaalka ka jira waa in la joojiya dadka nabad waa in loogu baaqa runta waa in la isu sheega caadifada iyo waxyaalaha magaranaysa laysu gudbinayo oo dagaalka hurinaya waxaase meel gaari mayaan shacabka reer gaalkacyoodna waxyeello mooye waxba tari mayaan cid walbo hadalkaasi ka imaanayo ilaahi ha lagaga cabsado dagaalka isagana waxaan leenahay waa in la joojiya abaar kulul baa ina haysa waxaa sidaas la samaynayana ka imaanaysa ilaahay ha loo noqdo ilaahayna ha la baryo subxaanahu wa tacaala ilaahayna waxaan ka baryaynaa abaarta iyo colaadda iyo dhibaatooyinkii kaloo jiraba ilahay inuunan ka qaado wabilahi towfiiq wasala allahuma calaa muxamedin wacalaa aalihi wasaxbi ajmaciin